wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska maamulka somalilan ayaa qalab ku wareejisay ku dhowaada boqol qof oo ka mid ah dadka qaba baahiyaha gaarka ay ku nool magaalada berbera qalabkaani lagu wareejiyey dadkaani qaba baahiyaha gaarka qaba ayaa ka mid ah kuraasta ah loogu talagalay dadka uusan lixaadkooda dhammaystirnayn usha ay isticmaalaan dadka aragga la iyo usha ay ku boodaan dadka lugaha naafada ka ah farxaan maxamuud xasan iskuduwaha wasaaradda shaqada iyo arrimaha bulshada iyo qoyska maamulka somalilan ayaa ka warbixiyey deeqdaani ay ku wareejiyeen dadka bahayaa gaarka qaba waan xafiiska magaalada barbera ku qaybaynaa qalabka dadka naafada ah oo isugu jira weljeris baaskiilada curyaamiinta ushii caddayd iyo ulihii kale ka caawin dadka naafada ah runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa mas-uuliyiinta wasaaradda wasiirka iyo wasiir ku-xigeenka iyo agaasimaha guud iyo agaasimaha waaxa naafada oo runtii gartay in berbere lasoo gaarsiiyo gobolka saaxiil dhammaan qalabkan kala duwan sidoo kale waxaan mahadnaqayaa kinga salmaan iyo hay-adda u n d b oo la-aantood aanay hawshan suurta gasheen intan iyo inka ballaaranba dadkan in la caawiyo oo la taakuleeyo way mudan yihiin intan iyo inka badan in la garab istaago oo xaaladahooda laga warhayo oo lala socdana waxa weeyaan waa dad mudan waa dadkeenni bulshadeenna ugu liitay waxa weeyaan inaynu caawino inu garab istaagnaana waa waajib innagayna saaran maadaamaynu nahay mas-uuliyiinta ilaahay dee xilka iyo mas-uuliyadda ugu dhiib qaar ka mid ah dadkii ka faa'iidaystay deeqdan ayaa iyakuna dhankooda ka mahad celiyey keenay qalabka naafada weliba anigu si gaara baan ugu baahnaa inan aanan qaadi karaynin ayaan haystay madarisada ayaan ku geynayaa iskuulka ayaan ku geynayaa shalay baan anu indhaqabay oon idin dhex doodaayay oon awlaaddeeda u shaqaysanayay haddana wa taasoo imminka waa nala jiidayaa waa nala yasayaa waa nalagu joogsanayaa inaayer waxaan leeyahay ilaahay khayr haynu siiyo xoogga iyo caafimaadkaba allah haydiin barakeeyo iyo indhahaba ilaahay haydiin barakeeyo walaal waxaan leeyahay inaad naga joogsataan ood naga joogsataan oodna ixtiraamtaan oo xanuunkaa iyo dhibaatada ilaahay nagu keeno ilinmanaan soo iibsanay nalagu ixtiraamo gaadhiguna dib looga joogsado waxaa jira dad badan oo qaba baayaa gaarka qaba kuwaasi oon awoodinin in ay helaan qalabka loo isticmaalo sida kuraasta iyo usha intaba